بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo ismaca cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex ibn fawsaan fawsaan waxaan soo gaarnay baabu maa jaaa fi lkadibi walmasxi wanaxwi wuxuu kan u baab yahay wixii ku yimid oo ku soo arooray beenta iyo xukunkeeda iyo kaftanka iyo wax lamid ah iyo wa qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi qaaluu atatakhiduunaa huzuwa qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin nimankii yuhuudda ahaa ee nebiyullaahi muusaa waxay ku leeyihiin ma waxaad naga yeelanaysaa jees jees iyo kuwo lagu jees jeeso qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi waxaan alle ka magan galay an akuuna min aljaahiliin inaan ka mid noqdo kuwa jaahiliinta ah marka meesha waxaa laga fahmay qofka dadka ku jees jeesa inuu marka jaahiliinta ku xukun yahay can ummi kulthuumin ibnati cuqbata radia allahu canha marfuucan ummi kulthuum bintu cuqba waxaa laga wariyey alla ka raali noqdee iyadoo rasuulka sal l slm kasii warinaysa laysa alkadaabu aladi yuslixu bayna annaasi fayaquulu khayran aw yanmi khayraa akhrajaahu beenlowgu ma ahan midka dadka dhexdooda hagaajiya oo dhibka iyo khilaafka iyo ka shaqeeya inay meesha ka baxaan oo fa yaquulu markaa ku hadla khayran wax khayra ku hadla wixii khayr ahaa wuu ogaaday yuu ka waramaa wuuna ka aamusaa wixii shartaa uu ogaa taasna waa been lama dhihi karo sababtoo qof aamusan qowl looma nisbeyn karo looma tiirin karo wuxuu uu ka aamusay marka uu been buu sheega lama dhihi karo fa yaquulu khayran oo khayr ku hadla aw yanmi khayra oo khayr maaragtay faafiya oo gaarsiiya isagoo markaa uu warka faafinayo ujeedkiisu uu yahay inuu hagaajiyo bukhaari muslim baa wariyey xadiidka wali muslimin muslim wuxuu leeyahay qaalat waxay tiri umu kulthuum meeshaas mulaaxadaa ku jirta muslim xadiidka markuu warinayey qeybtan wuxuu ka hormariyey mid uu leeyahay qaala ibnu shihaab yuunus yaa wuxuu ibnu shihaab ka wariyey inuu ibnu shihaab uu yidhi walam asmac yurakhasu fii shayin mima yaquulu annaasu kadibun ila fi halaath alxarbu walislaaxu bayna annaasi waxadiidu rajuli imra'atahu waxadiidu almar'ati zawjaha kaasaa ka horreeyey markaas kadib uu marka sanad kale wuxuu ku soo arooriyey in nin la yidhaahdo saalix bnu kaysaan uu maaragtay ziyaadadan ka dhigay ee hadalka ummu kulthuum oo markaa ummu kulthuum haddii loo tiiriyo hadalkan oo qaarat la yidhaha ummu kulthuum waxay tiri walam asmachu yurakhisu bay noqonaysaa rasuulka baa warka loo tiirinaya taasna waxaa ka saxsan tan uu muslim ku bilaabay oo yuunus uu sheegayo in ibnu shahaab warkan uu leeyahay marka saddexdan la ziyaadiyey oo ah maarata alxarbu walislaax bayna annaas waxadiidu rajul imraata waxadiidu mara zawjaha waa ziyaado macnaha ee la dhex geliyey xadiidka oo ibnu shihaab ka socota culimmadu waxay leeyihin yuunus ahbatu fi zuhri min gayrih marka zuhri maaragta wax laga warinayo yuunus baa ka xoog badan dadka kale marka saalix ibnu kaysaan waxaa ka xoog badan yuunus marka taas yuunus yaa la rajaxaya oo maaragtay saxsan marka ziyaadadaasi waa maaragtay daciif xagga maarata marfuucnimada laakiin haddii warka ibnu shahaab ay tahay waa sidaas uu maaragtay muslim u wariyey marka ibnu xajarna saasuu leeyahay ziyaado mudrajaa waaye on laisku khilaafsanayn imaam axmedna sidoo kale saasuu u wariyey macnaha in umu kulsuum laga warinayo laakiin rafcigiisu waa daciif in la yidhaha waa marfuuc oo rasuulka sal sl saas yidhi waa daciif sax ma ah marka waxay ku fiicneed in maaragtay warkaa isagoo ibnu shihaab uu sidaa leeyahay la keenay ku fiicneed laakiin maaragtay yaanuba ansixin xadiidku marfuuc ahaan yani saddexdan la siyaadiyey oo ibnu shihaab maaragtay idraajiyey laakiinse nawowi wuxuu ka soo naqlinayaa qaadi ciyaad wuxuu leeyahay laa khilaafa fi jawaazi alkadibi fi hadihi suwar suurooyinkan la sheego saddexda in beentu ay bannaan tahay wax khilaafa kuma jiro waxay kaloo culamadu sheegaan marka ay daruura jirto oo beentaas daruura u geyso qofka in iyaduna ay bannaanaanayso qof baa maaragtay waxaa soo magan galay oo agtiisa kusoo dhuuntay qof nin daalimu uu raadinayo daalimkaasina wuxuu rabaa inuu dilo xaqdarro ku dilo marka inuu yiraa marka la weydiiyo uu yiraahdo may anuu hebel ma aan arag weliba uu ku dhaarto culimadu waxay leeyihin wax ishkaala iyo wax mushkilaa male waa macduur qofkaasi shekhuusaan wuxuu yidhi noocyada beenta kuwa ugu daran waxaa ka mid ah in dadka lagu jeesjeeso oo la xaqiro oo qofku maqaamkii uu mudnaa la siin waayo sababtoo qofka muslimka ah waxaa asal u ah in marka uu hadlaayo warkiisu uu dhab ka yahay ma aha inuu ku kaftamo inuu maaragtay dadkii kale nuqsaamiyo ama xaqiro ama si xun ula dhaqmo qisadii nebi muuse calayhi salaam isagay reer bani israa'iil dhex martay ee suuratulbaqara lagu sheegay aad baa maarata arrinkaas ugu sii cad yahay oo shiiku marka wuxuu leeyahay nin reer bani israa'iil ka mid aha la dilay qofkii dilaa la garan waayey mushkila marka meeshaa ka timid dadkii uu ka dhintay waxay leeyihiin dhiiggiisi baan rabnaa laakiin qofkii dila garan maaya markaasaa alla wuxuu faray nabiyullaahi muusa in arrinkaa uu u caddeeyo o u faydo oo mucjizo meesha laga muujiyo oo mucjizo ahaan uu ugu caddeeyo waa u yeeray nebi muuse wuxuu ka dalbay inay sac qalaan kadibna qeyb sicii ka mid ah ay qaadaan oo ku dhuftaan qofkii la dilay haddii ay ku dhuftaan qofkaas waa u istaagayaa waa soo noolaanayaa qofkii dilay buu sheegayaa waa mucjizo marka markuu sidaa faray nabiyullaahi muusa wixii la faro alla uu faray uu ayagii soo gaarsiiyey iyo waxay yidhaahdeen atattakhiduna huzuwa kaalay maa nagu jeesjeesaysaa maxaa ka dhexeeya sac la qalaayo iyo maaragtay ninkan la dilay marka waa kaasaa ambiyada alle si xun bay ula dhaqmi jireen laakiin nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi acuudu billahi an akuuna min aljaahiliin alla aan ka magan gala inaan jaahiliinta kamid noqdo macnaha wax baatila kuma hadlin nebigu dadkii marka in lagu jeesjeeso waxay kamid tahay tilmaamaha jaahiliinta tilmaamaha ambiyada ka mid maaha iyo muuminiintaba kadib nimankaa reer bani israa'iil arrinka way isku sii adkeeyeen oo waxay yidhaahdeen bal sacaas hanaloo sii caddeeyo hadday uun sac iska soo qaadan lahaayeen oo maarata gowrici lahaayeen way ku filaan lahayd laakiin naftoodii bay arrinku ku adkeeyeen markaasaa alla kusii adkeeyey maxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maahiy war nebi muusew alla noo bari hanoo caddeeyo sacaasi waxa uu yahay yani maalan cumrigiisay ka hadlaayaan da'diisa qaala wuxuu yidhi inahu yaquulu alla wuxuu leeyahay inaa baqaratun laa faaridun walaa bikrun alla wuxuu leeyahay waa sac aan da' weynayn yarayna cawaanun beyna dalik intaa dhexdeeda ayay udhexaysaa weynaanta iyo yaraanta ayay udhexaysaa waa meel dhexaad ee fafcalu maa tu'maruuna wax laydin faraya sameeya marka takalufka iska daaya waay macnuhu ma joogine haddana waxay yidhahdeen udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa ma joogine haddana waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa lownaha alla noo bari ha noo caddeeye midabkeedu sida uu yahay tanaaba tii hore kasii daran markii noocii loo sheegay oo xaggii da-dii looga hadlay waxay yidhahdeen maya midabkiina bal hala caddeeyo marka iyagaa isku adkeeyey soo ma jeedid markaasaa wuxuu yidhi nabilah muusa inahu yaquul alla wuxuu leeyahay inaa baqaratun waa saac safraau oo boor ah faaqicu lownaha midabkaas boorka ahi uu aad u daran yahay oo tasuru nnaadiriina cajab gelinaysa dadka fiirinaya yani quruxda ay leedahay baqaradaasi marka haddana way isku sii adkeeyeen soo ma jeedid haddana way u fududaan weyse markaasay waxay yidhahdeen udcu lanaa rabbaka yubayle way u fududaan weyse markaasay waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka alla noo bari yubayin lanaa maahi ha noo caddeeyo waxa ay tahay ina albaqara tashaabaha calayna lo-dii waa isaga keen darsantay wa innaa in shaa allahu la muhtaduuna haddii alla idmana waan hanuuni doonaa oo wixuu noo kala cadaan doonaan culammadii mufasiriinta waxay yidhaahdeen haddaanay insha allah dhihi lahayn meelna ma gaareen oo sacaas maba soo qabteenba markaas arrintii waxay u fududaatay markay insha allahu yidhaahdeen nabilah muuse marka wuxuu ugu jawaabay inahu yaquul alla wuxuu leeyahay inaa baqaratun waa sac laa daluulun ma ahan mid laylyan ma ahan oo maaragtay shaqo loo layliyay ma ahan oo tuthiiru larda dhulka caragedin ku samaysa walaa tasqi lxartha maaragtay beertina ma waraabiso oo dhulkii loo diyaariyay in wax kasoo baxaan yani biyo kushubid iyo wax noocaas oo kale kama qeyb qaadato musallamatun waana laga nabadgeliyey way ka badbaadsan tahay ceebo iyo maaragtay haarihii dhibka iyo shaqada laa shiyata fiiha midabkeeda midabaan ahaynna kuma jiro wax ceeba ma leh midabkeedii caamka ahayo la yaqaano moogiyo midab kale oo barxamo jiro qaaluu waxay yidhahdeen alaana ji'ta bilxaqi haddaad xaqi la timid bay yidhaahdeen macnaha wax yani sugan oo go-aan baad la timid bay leeyihin oo lagu camal fali karo maahana kolley nebigooda ayagu marka inuu macnaha been sheegayo wax nocaas oo kale kama ictiqaadsanin sida culamada qaarkood ay leeyihiin fadabaxuuhaa way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna umana dhowaanin inay sameeyaan markaas alla wuxuu sheegay in nabiy llah muusa uu ku yiri ayagii idribuuhu bibacdihaa yacnii qeyb ka mid ah sici ku garaaca qofkii dhintay sidii bay sameeyeen waa soo noolaaday markaasuu wuxuu yidhi hebel baa i dil waxaa la sheegay marka in maadeer ay yihiin uu ahaa qofka dile kala dilan uu xoola lahaa kii marka wax dilaayo wuxuu rabay inuu xoolahaas helo oo dhaxal iyo wax noocaas kala helo saasuu u dilay alla wuxuu yihi kadalika yuxyi illaahu lmowta sidaasa alla waxa dhintay usoo nooleeya marka tani waxay daliil u tahay dadka dhintay in la soo nooleeyo indhahoodiiba ku arkeenba adduunyadii ku arkeen awoodda allana waa mid dhamaystiran sidaa darteed alla wuxuu yihi wayuriikum aayaatihi aayadihiisa alla idin tusiyaa lacalakum tacqiluuna inaad waxgarataan uma qasad quluubakum kadib qalbigiiniba engegay iyagoo aayaddaas weyn arkay yaa haddana qalbigoodii engegay waa niman marka xoogaa yani qalbiga ka bokay ahaayeen sheikhu wuxuu leeya marka ilaahay hadda tilmaantaas waa ku tilmaaman yihiin oo qalbigay ka bukaan allagan ka magan galnay laakiin maxalushaahidku waa maxay waa tatakhiduuna huzwa ma jees-jees baa naga dhiganaysaa markay yihaahdeen nebigooda ku yihaahdeen taas marka waxay kutusinaysaa inaanay banaanayn in dadkii jees-jees iyo maaragtay maxal sukhriya laga dhigto meeshan uu yiri rasuulku sal ly slm leysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi beenaaluhu maaha midka dadka dhexdhexaadiya xadiidkan waxaa wariyey umu kulsuum binti cuqba ibn abi mucayid aabaheed wuxuu ahaa gaal cadowtinimada uu u qabo rasuulka sal ly slm ay aada u darnayd dagaalkii badar kadib aana la dilay laakiin gabadhan uu dhalay alla wuxuu ku galladaystay islaamkii way islaamtay islaamkeedina waa uu hagaagsanaaday wayna soo haajirtay saxaabiyad qiimale bay noqoto aada u weyn waxay ilmo u dhashay cabdiraxmaan ibni cawf xadiidkan markay werinaysaa in maaragtay laga soo reebay beentii wixii islaax daatulbeyn uu ku jira haddiiba dadka maaragtay sulxi la dhex dhigaayo inaanay been maaragtay xukunkii beenta ay qaadanayn waxaa kaloo la sheegay masalooyin kale oo beentii la ogol yahay maslaxad darteed loo ogol yahay tan koowaad waa maxay marka dadka la islaaxinayo talabaadna waa marka dagaal lagu jiro oo ninkii madaxda ahaa inuu xoogaa sarbeebo yaa u bannaan isagoo cadowgii khadeecaya rasuulkuna sal ly slam markuu dagaal u baxaayo meesha uu socdo moogiyi meel kale yuu macnaha sarbeebi jiray si aan loo fahmin meesha u socdo marka waa yani siyaasad wanaagsan oo dagaalka ah in cadowgii maaragtay marka la dagaalamayo been loo sheego iyadoo maslaxadii muslimiinta laga shaqeynayo way bannaan tahay sidoo kale in maarata haweeneydii been loo sheego si dhaqankii uu u taagnaado oo arrinta ay u wanaagsanaato oo ninkii masalan uu ku yiraahdo oo kale haweeneydiisii waan ku jecelahay ama uu maaragtay yiraahdo waxaan doonayaa inaan wax hebel kuu soo gado ama wax hebel aan kuu sameeyo mana rabi inuu sameeyo oo lacag la-aan baa haysa ama wixii baa ku adag iyaduna marka waxaa kaloo u furan inay tiraahdo waan ku jecelahay dadkao dhan adaan kuugu jecelahay inay tiraahdo wax dhiba kuma jiraan buu leeyahy sheikhu waxayna ka mid tahay waxyaabaha maaragtay in dhaqmaadoodii ay sii joogto oo jacaylkooda uu sii jiro maarka ka qayb qaatay ka mid tahay xadiidkan marka wuxuu ku tusiyey in beentu ay xaaraan tahay ilaa saddexdaas waxyaabada la sheegay moogiye oo maslaxdooda ay raajaxta laba waa lasoo sheegay tan saddexaad waa maxay waa in laba maarat ishaysata aada islaax dhex dhigto oo daat beynkood aada hagaajiso ama maara dad fara badan baad dhexdooda maarata islaax ka dhex dhigaysaa been baa marka isticmaalaysaa si aada isugu soo dhoweyso labadaas qof oo ishaysatay waa been bannaan marka taasi sheikhu wuxuu leeyahay asalku waa sidaas qofka muslimka inuu ka shaqeeyo sidii uu maaragtay cadowtinimada meesha uga saari lahaa walaalihiis dhibka dhex yaala siduu u baabi'in lahaa inuu ka shaqeeyo yaa asalku uu yahay sababtoo rasuulku sal slam wuxuu yidhi fasaadu daati albeyn huwa alxaaliqa in dadka wixii u dhexeeyey ay fasaadaan taasaa diinka baabi'isa sababtoo ah macsi fara badan baa lagu dhacayaa marka la iskhilaafo dadku is alla ka cabsanayn waana arrin laga xumaadu leeyahy hadda waxaad arkaysaa dadka qaarkood meeshii la rabay dadkii is-haystay ee xumaantu ka dhexaysay inay dhexdooda wanaag dhex dhigaan ay mararka qaarkood shaydaanka ugu kaalmeeyaan walaalkood shaydaankana cadaadiisu waa taas oo allaama noo sheegay yuriidu shaytaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa shaytaanku wuxuu doonayaa inuu dhexdiina collaytan iyo isnaciib dhex dhigo taasina way dhacdaa marar fara badan gaar ahaan dadka maaragtay cilmiga dalba iyo culummada waxaana ka dhalata in fitnu ay dhex dhacdo dadkii oo axsaab loo kala qaybsamo oo xisbi kasta uu kii kale wax ka sheegayo markaasaa muslimka dhexdiisa waxaa dhacaya furqo iyo kala tag cadowtinimo iyo maaragtay huraysa kala taggu marka sideedaba waa meel shaydaanku uu ka faa'iideysto wa can cabdillaahi bni caamirin radia allahu canhu qaal dacatnii ummii yowman warasuulu llahi sala alla alay slam jaalisun fii beytina faqaalat haa tacaala uctika cabdullahi bni camr waxaa laga weydiye wuxuu leeyahay hooyaday baa maalin ii yeertay buu leeyahay iyadoo rasuulka allahna sal ly slam uu gurigeenna fadhiyo markaasu waxay tiri ha yani qaado tacaala kaale uctika aan wax ku siiya haadana waa lagu fasiraa marka qaarkood tambiih iyo baraarujin yani qofka inaad hooy iyo ku tira iyo wax lamid ah ood soo jeedinayso fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka allah wuxuu yidhi wamaa aradti an tuctiyahu maxaad doontay inaad siiso wiilka qaalat waxay tidhi uctiihi tamran timir baan siinayaa faqaala laha rasuulu llahi sal sl rasuulka allah wuxuu ku yidhi amaa inaki low lam tuctiihi lakutibat calayki kadbatun adigu haddaadan cunuga wax siin lahayn sunan abu daawuud waxaa ku jirta shay-an moogta low lam tuctiihi shay-an haddaadan wax siin lahayn lakutibat calayki kadbatun been baa lagu qori lahaa rawaahu abu daawuud axmed iyo abu daawuud baa wariyey xadiidka sheekh albanina wuxuu yidhi waa xasanun ligayrihi sidaasuu saxiix tarkiib wa tarhiib uu ku sheegay weli axmed axmed wuxuu le u wariyey musnadkiisa ku wariyey can abi hurayrata marfuucan oo abu hureyre uu ka wariyey abu hureyren uu rasuulka sal slam kasii warinaayo man qaala lisabiyin qofkii cunug yar ku yiraahda haaka qaado tacaala kaalay uctikan wax ku siiye huma lam yuctihi kadibna siin waaya fa hiya kadbatun waa been loo qoraayo uu ku dambaabayo xadiidkaasu isaguna waa xasanun ligayrihi sida sheekh albaani uu sheegay walahu imaam axmed wuxuu wariyey oo musnadka ku wariyey can asmaa binti yaziid radia allahu canha qaalat inay tiri laakiin musnadka waxaa ku yaala asmaa bintu cumays culimaduna waxay leeyihin sidaasaa sax sidaa darteed macnaha xadiidka dacfigu meelahu uga yimid bay ka mid tahay in mujaahid ibni jabr aanu asmaa bintu cumays wax ka warinin wax kama maqlin bay leeyihin laakiin asmaa bintu yaziid wuu ka maqlay laakiin sida musnad ku taalla waa asmaa bintu cumays qaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka allow in qaalat ixdaana lishayin tashtahiihi laa ashtahiihi ayucaddu daalika kadiba haddii mideen annaga waxay jeceshaho nafteedu ay jeceshahay ay ku tiraahdo laa ashtahiihi ma rabo markii la weydiiyo oo kale ayucaddu daalika kadiban been miyaa lu xisaabinayaa taas qaala wuxuu yidhi nacam haa waa been ina alkadiba yuktabu kadiban xataa tuktaba alkudaybatu kudaybatan wixii beenee lagu hadlo been ahaan baa loo qoraa been weyn iskaba dhaafe beenta yar xataa inay been yartaha la qoraa marka xadiidku waa daciif sheekh albani waa daciif buu yiri sidaan soo sheegnay mujaahid bin jabr waxkama maqlin asmaa bintu cumays waxaa kaloo ku jira nin abushadaad la yidhaahdo oo majhuul ah sheekh fawsaan wuxuu yiri isagoo axaadiista sharaxaaya xadiidka cabdullahi bin caamir ee ugu horreeyey ee wiilka ku tiri maaragtay kaalan wax ku siiye shiikhu wuxuu leeyay markuu sharxaayey waa arrin dadka ay ku tasaahuleen oo ay fus- iska fududeysteen in ilmaha yararkaa been loo sheego dadku way fududeystaan beentuna ma bannaana marnaba haweeneydan wiilkeedii bay u yeertay wuuna yaraa markaas wuxuu ku tiri kaalan wax ku siiye qasadkeeduna wuxuu ahaa in maaragtay cunug uu yimaado rasuulku sal l slam wuxuu ku yidhi oo maxaad doontay inaad siiso markaasay tiri timir baan siinaya markaasuu wuxuu yidhi haddaadan wax siin lahayn been baa lagu qori lahaa taasi waxay kutusinaysaa marka inaanay beentu banaanayn ilmaha yaryar in been loo sheego iyo dadka waaweynba in been loo sheego aanay banaanayn sababtoo ah tarbiya xumayn bay keenaysaaba oo dadku waxay wax ku bartaan ku dayashada haddii cunuga yari uu ku arko adoo been sheegaysid waxaad noqonaysaa qof ku barbaariyey oo ku abaabiyey been yaadaba dhihine maaragtay beenta waa la sheegaa iyo been sheeg iyo yaadaba dhihine cunug yaraa marka beentii buu fududaysanaya marka aabbayaalka iyo mucalimiinta iyo waxaa looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan inay ilmaha yaryar beenu sheegaan xadiidka marka asmaa waxaa ku jira wax kuu adkeynaya xaaraantinimada beentu inay aada u weynta oo xataa qofku inuu yidhaahdo matalan cunto uu jecel yahay anuu ma jecli waxaa laga dhigay been baa laga dhigay inuu beenlow yahana waa loo qoraa qofka dadkuna waxaa way fududeystaan marka sideedaba beenta in la fududeysto maaha haba yaraatee ama dadka qaarkood ay leeyihin ma been cad bay ku leeyihin kadbatun bayda ay ku leeyihin beenta marka wax cadi kuma jiraan kulligeed waa wada madowduu leeyahay sheekhu weli tirmidiyi tirmidi wuxuu leeyahay waxasanahu waana maaragta taxsiiniyo wuxuu ku xukumay inuu xasan yahay marfuucan rasuulkana laga warinayo sala allahu alay wasalam weylun liladii yuxadisu bilxadiidi liyudxika bihi alqawma halaag wuxuu u sugnaaday qofka maaragtay sheekaynaya qasadkiisuna uu yahay dadkii inuu ka qoslisiiyo fayakdibu markaa been sheega weylun lahu weylun lahu halaag baa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday xadiidkaa sheekh albaanina waa xasan buu yiri saxiix tarkiibka saasuu ku leeyahay sheekh fusaan wuxuu leeyahay kan waa nooc kale oo noocyadii beenta ka mid ah oo dad fara badan oo iska faakiheysanaya oo iska baashaalaya ay ku dhacaan dantoodu waa maxay inay dadka ka qoslisiyaan bay rabaan kumaba sii jirto maaragtay marka yacni la sameynaayo yacni riwaayada iyo la mathalaayo iyo waxa maaragtay konjeertada ay yidhaahdaan beenteena kamid tahay buu leeyahay allah naga badbaadiye allahan ka magan galnay beenteena kamid tahay buu leeyahay sheikhu allahan ka magan galnay been bay alifayaan iyagoo qasadkoodu uu yahay inay dadka ka qoslisiyaan wax aan dhicin bay leeyihin waa dhicin beentuna sideedaba ma banaana diinkeennu waa diin run diinkeennu waa diin runeed maaha diin maaragtay ciyaar ciyaar iyo beenbeen maaha laakiinse kaftanka aan dhibku ku jirin waa midka maaragtay shabaha kii rasuulku sal l sl uu samayn jira oo kale waa un sarbaab iyo wax noocaas oo kale ah sida muuqata si aan ahayn yaa warkii loo dhigayaa laakiin waa xaq haddana haddii si hoos loo sii fiiriyo sida axaadiista qaarkood ku jirta haweeney baa u timid rasuulka sal ly slama da-bayna ahayd oo duq bay ahayd markaasuu waxay ku tiri rasuulka allow udcu llaha an yajcalanii min ahli iljanna alle ii bari oo alle ii weydii inuu ahlujannaha igu daro markaasuu wuxuu yidhi ina aljannata laa tadkhuluha cajuuz duquma gasho jannada fa asaabaha alhamu walxusnu murug iyo tiiraanyo yaa haweentii ku dhacday markaasuu wuxuu ku yiri markuu arka sidaas amaa samicti illaaha caza wajal ma waadan maqlin alle yaquulu isagoo leh innaa ansha'naahunna inshaaa waan abuurnay abuur abuur cusub baa la abuuray gaar ahaan kuwii da-da ahaa fajacalnaahunna waxaan ka yeelnay abkaaran kuwa bikrooyin ah baan ka yeelnay iyagoo ay dhici karto adduunka inay kusoo dhinteen iyagoo maaragtay duqyaal ah waxaan ka dhignay marka kuwo oo bikrooyin ah curuban nimankooda isjeclaysiiya atraaban haddana isleeg oo isla da ah sida dad wakti keliya isla wada dhashay oo kale ah saasa aakhirada marka la noqonaya dee mulugtii marka way ka baxday islaantii marka haweeneyda muslimadda ah ee adduunka ku duqowda aakhira marata waxaa lasoo celinaya iyadoo dhalinyaro ah jannadiina waxay gelaysaa iyadoo dhalinyaro ah marka rasuulku sal l slm wuu la kaftamay islaantan waxaan xaq ahaynna kuma hadlin been kuma hadlin rasuulku sal l slam laakiin iyadu waxaad moodaa kuma baraarugsanayn sida wax isu bedeli doonaan aakhiro saasay u murugoota marka mar kalena rasuulka sal slm nin baa u yimid oo inuu maarata gaadiid saaro u baahnaa awr baa la isticmaali jira mogta marka la safraayo markaasaa rasuulka sal slm wuxuu ku yidhi innaa xaamiluuka calaa waladi naaqa waxaan ku saaraynaa nirig baan ku saaraynaa ama qurbac macnaha neef yar neefafka yaryarna dee lama isticmaalo gaadiid ahaan lama isticmaalo ninkii marka wuxuu u fahmay inuu macnaha qurbacaas iyo nirigtaas waxaas maarata uu saari doono markaasu wuxuu yidhi wamaada asnacu biwaladi naaqa oo aniga nirig ama qurbac muxuu ugu tarayaa maxaan ka faa'iidayaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal slam wahal talidu libila ila nuuq oo geela maaragtay waxaa dhala waxaan halo ahayn halo unbaa wada dhala mogta marka ama ha yaraadaan ama ha weynaadaane kan weyn laftiisa waa wax lasoo dhalay mogta marka iyaduna marka waa kaftan laakiin waa kaftan xaq ah ma aha beentii maaragtay wax laga sheegayey oo la caynayey ma aha wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllh wslm عlى nabiyina mxamed maca taxiyati ikhwanikm fi shabakati manhaji online